alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcala aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kasiira waxaynu ku dhex jirnay baabkii ka waramayay gebagabaysiga wuxuu yihi sheekhu yustabaaxu bihi ay bitayamumi ma yustabaaxu bilwuduu'i wاlgusl waxaynu sheegnay macnaha uu ujeedaa inuu yahay inuu yahay gebagabaysigu bedela can اlwuduuءi wاlgusl mid bedelka ah weysada iyo meedhashada oo lagu qaban karo wax alaaliyo waxa weysada lagu qabto iyo waxaa meedhashadu ay shardi u tahayba laakiin waxaynu tilmaanay inuu yahay طahaaraة muwaqata طahaaro waktiyeysan oo inta mubedel minhugii ama kii ay bedelka ka ahayd un shaqaynaysa kii ay bedelka ka ahayd inta aanu jirin un shaqaynaysa oo haddii biyii la helo amaba se isticmaalkooda la awoodo min gayri dararin dhibaato la-aan طahaaradii tayamumka ama gebagabaysuguma shaqaynayso liman laa yajid اlmaaa qofka aan biyo helin ayaa loo sharciyeeyey ama muqiim ha noqdo sida صaxiixa qof negi ama musaafir ha noqdo ama صaxiix ha noqdo mid caafimaad qaba ama mid mariidoo buka ha noqdo aayadda ayaana u daliila falam tajiduu maan fatayamamuu saciida طayiba faاmsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu biyo ma helinna waxaa la odhan karaa biyaha markuu raadiyo uu waayo masaafada laga raadinayo iyo waktiga la raadinayana shareecadu xad uma yeelin waxaa arrintaa xadaynteeda loola noqonayaa curfa annaas dadka curfigooda famaa caddahu الnaasu طalaban fahuwa طalab yucaddu طaalibu bacdahu gayra waajib waxalaala wixii dadku ay curfi ahaan u yaqaanin raadin ayaa raadin noqonaysa oo qofku markuu sameeyo dabadeed ee aanuu biyo ku helin la odhanayaa lam yajid maan biyo ma helin aw khashiya ama uu ka baqdo addarara dhibaato min isticmaalihi biyaha isticmaalkooda ka soo gaadha halkaas ayaa darsigeenu uu ka bilaabmaya aw khashiya ama uu ka baqdo adarara dhibaato min isticmaalihi biyaha isticmaalkooda ka dhalata oo hadduu ka baqanayo biyaha markuu isticmaalo inuu dhintaba amaba se uu ka baqanayo inuu ku dhaco xanuun aan marka hore hayn ama mid marka hore hayey inuu sii kordho uu ka baqdo amaba se yuu sii kordhinbee bogsashadii ay dib u dhacdo hadduu ka baqdo waxaa la mida dugaag ama dab waxaa la mida hadduu u baqdo naftiisa iyo hadduu u baqdo rafiiq la socda sida haddii safar ay yihiin oo kale kaasoo ah mid macsuuma waxaa la mida hadduu u baqdo xayawaan muxtarama xayawaanka muxtaramka waxaa looga jeedaa alxayawaan aladi laa yajuusu qatluhu xayawaanka in la dilaa aanay banaaneyn yani bigayri xaaja waxaa la mida hadduu u baqdo maalkiisa marka dararkani waa caam aw khashiya darara ama uu ka baqdo dhibaato ka dhalata min isticmaali ama isaga ha ku dhacayso dhibaatadaasi ama maalkiisa ha ku dhacayso ama naf kale ha ku dhacayso oo nafsun macsuuma ama xayawaanu muxtaram xataa haddii uu markaa biyahayo biyaha wuxuu u isticmaalayaa suulinta dararkaa oo markii la weydiiyey cali bin abi aalib radi allahu canhu fima saxa canhu qof biyo yar wata oo ka baqaaya haraad ayashrabu lmaa am yatawada'u bihi biyaha miyuu cabaya mise uu ku weyseysanaya qaala yashrabu wayatayamam biyaha wuu cabayaa waana gebagabaysanaya maxaa u daliila qodobkan aayadda طahaarada ka warantay oo gebagabaysiga laftiisuna uu ka mid yahay ilaahay markuu gebagabaysiga sheegay wuxuu ihi ma yuriidu اllahu liyajcala عalaykum min xaraji walaakin yuriidu liyuطahirakum marka tayamumka iyo gebagabaysiga waxaa loo sharciyeeyey ama asbaabta loo sharciyeeyey ka mid ah lirafci اlxaraj can اlmutaطahir aw can اlmukalaf xarajka iyo culayska iyo dhibaatada ayaa qofka mukalafka laga kor qaadaya marka mar kasta oo isticmaalka biyaha xaraj uu ka dhalanayo xaraj iyo darar iyo mashaqa ay ka dhalanayso walow biyihii halaba hayabee waxaa aayaddu ayna tusinaysaa in gebagabaysigu uu bannaan yahi waxaa ilaahay subxaana watacaala mar kale uhi faataqu llaha ma istaطactum ilaahay ka baqda inta aada awoodaan istiطaacada aayadda lagu sheegayaana waa alistiطaacatu sharciya waa istiطaaco waxay shareecadu u taqaano oo atamakunu min alficl maca cadami taratubi darari calayhi akara min nafci istiطaacada waxaa looga jeedaa in ficilkii la awoodo oo biyihii waa inaad awoodid isticmaalkooda ficilkaa aada samayn kartid isla markaa isticmaalkoodana aanay ka dhalanahayn dhibaato ka weyn manfacada iyo maslaxada isticmaalkooda ku jirta oo haddaad isticmaali kartid laakiin isticmaalkooda darar uu ka dhalanayo dhibaato maslaxada ku jirtaba ka weyn mustaطiic ma tihid sharcan waaqican aada ahaatid mid biyaha isticmaali kara laakiin sharcan ma tihid mustaطiic waayo wixii shareecadu istiطaaca u taqaanay ma yaallo meesha waxaa u daliila qodobkan xadiidka camr bn اlcaas qaala اxtalamtu fii laylaة baaridaة shadiidaة اlbardi faashfaqtu in اktasaltu an ahlika fatayamamtu waxaan ixtiraaruudha habeen aada u qabow dabeeto waxaan ka baqday haddii aan maydho inaan halaagsamo kadib waan gebagabaystay uma salaytu biasxaabii salaata الصubx waxaan tukiyey buu yihi asxaabtaydii salaadii subax uma akbara rasuula اllahi bima facal wuxuu rasuulka u sheegay wuxuu sameeyey faqaala lahu nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam asalayta biasxaabika wa anta junub ma waxaad tukisay asxaabtaada adoo junuba faqultu ya rasuula اllahi samictu اllaha yaquul walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima waxaan maqlay buu ihi ilaahay oo leh yani fi lqur'aani اlkariim naftiina ha dilina ilaahay subxaana watacaala waa mid idiin naxariiste fadaxika nabiyu walam yaqul bishay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam waa ku qosleyn waxbana ma odrhan taasina sida uu leeyahay alimaam abu bakr ibn اlmundir raximah اllahu tacaala waa iqraar waayo waxa uu sameeyey camr ibn اlcaas haddaanu banaanayn la ankara calayhi الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam rasuulku waa ku inkari laha si cad buu odhan lahaa sidaa ha yeelin farqina uma dhexeeyo qof qabowga ka baqday biyi waa hayaa laakiin qabowgoodu ka baqday oo isdhawaad halaagsami doontaa iyo qof waxa weeyaan ka baqday biyahaas hadduu isticmaalo in xanuun aan hayni uu ku dhaco ama kii hayo uu sii kordho almuhim darar uu ka ratimo xadiidkan imaamu axmed iyo abu daawuud baa wariyey bal imaam albukhaari saxiixiisuu ku wariyey laakiin isagoo mucalaq ah bisiikati tamriid xaafid ibnu xajarna fii fatxi ilbaari asaaniiddiisa qaar ka mida ayuu xoogeeyey waqad saxaxahu asheikhu alalbaani waxaana sidan xadiidka u deliishaday aimo uu ka mid yahay ibn lmundir fi lawsat juska labaad safxada koob iyo labaatan ahlulcilmiguna waxay u badan yihiin suurada xadiidkan ku soo aroortay oo qura inaanu ahayn dararka ama dhibka marka laga baqdo ay banaanaanaysa in la gebagabaysto bal dhibkaasi sidii aynu horeba u tusaalaynay intaa uu ka ballaadhan yihi waa ka yihi shekh اإسلام iبن تaymiya رaحimh الlah واladي عalayhi الجuمهوur أnahu laa يشhtarط fiihi khawف الhalاك bal man kana الwuضuء yaزيid maradahu أو يؤkhir bur'ahu yataymم وkadalika fi الصiyaami والإحrاam manaa ahlucilmiga badankooda waxay ku tegeen inaan la shardiyin inuu dhimasho un ka baqayo ee dhimashada yaanu ka baqina haddii weysadu xanuunkii haye ay sii kordhinayso amaba se bogsashada ay dib u dhigayso waa gebagebaysanayaa soomkuna waa sidaas oo kale bimacnaa xanuunkaa haddii soomku uu sii kordhinayo xanuunkaa ama bogsashadii dib uu dhigayo wuu iska afuraya waa mariidkii loo ogolaa inuu afuro faman kaana minkum mariiضa aw calىa safar facidat min ayaami ukar buu soo gelay ixraamkina de waa sidaas oo kale faman ka faman kana bihi ada min rasi fafidyat min naam afan akriya aayaddan kusoo celiya intadiruu isbiruu baaraka اllahu fiikum ilaahay subxaanaه watacaala wuxuu yihi waatimu اlxaja wاlcumrata lilah waatimu اlxaja wاlcumrata lilah fain uxsirtum fama staysara min alhadي faman kana minkum mariiضa aw bihi ada min ra'si fafidyaة min صiyaami aw sadaqati aw nusuk marka maradka iyo dhibaatada qofka u banaynaysa inuu sameeyo wixii ixraamka awgii loogu diiday ee dee fidye un laga qaadayaa isna waa sidan oo kale oo xanuun kasta oo marka dee uu qofkii maxduurkii samayn waaye sii siyaadi ama bogsashadii ay dib u dhacayso wuxuu u banaynayaa maradkaasi inuu irtikaabo ama uu sameeyo maxduurkii shaygii ixraamku u diidanaa nacam wa acdaau buu ihi sheekhu xubnihiisu alwajhu wejiga weeyi acdaau tayamum meelaha gebagabaysiga la marinaya uma dabeetana alkafaanu weeyaan waa labada cukur intaynaan masaladaa u gelin horta maxaa bima yatayamam qofku muxuu ku gebagabaysanaya ilaahay wuxuu ku uhi fi lqur'aani اlkariim fatayamamuu saciida طayiba u qastiya saciid wanaagsan bimacnaa طaahira famsaxuu biwujuhikum wa aydiikum minhu markaa saciidku waa maxay asaciid oo la yihi ku gebagabaysta ayaanay ahlulcilmigu isku waafaqsanayn walihaadaba waxa lagu gebagabaysanayaa isku khilaafeen oo asaciid yuطlaqu fi اlugati calى cidaةi umuur kelimatu saciid dhowr macne ayay luqada ku leedahay macaanideeda waxaa ka mida wejhu اlardi dhulka qeybtiisan sare inaga u inagu soo eegayo de wajhu kulu shay maa yuwaajihu bihi gayrahu wey shay kastaba wejigiisu waa qeybta kamida de uu ku qaabilo ashyaada kale oo jidaarkaa wejhigiisu waa intaa ina soo eegeysa wajhu lardina waa intan dhulka kamida inaga ina soo eegeysa wey ee dhulku inaga u inagu soo qaabilo marka wajhu lardi baa saciid laha wamaa yatasaacadu calayha iyo wax alaalo waxaa dhulka dushiisa yaala dee dhulka kamida oo min turaabin ciid ah ciddii boorhka lahayd oo ramlin waxa weyaa niistii ah iyo jaygii wa xajarin dhagaxa wa gayraha bal abu isxaaq aلzujaaj wuxuu sheegtay alijmaaca min ahli اluga calى ana asaciida inama yuطlaqu calى hada inay ahluluga isku waafaqeen in saciidka kaasun la idhaahdo manaa wajhu lard ama ha noqdo waxa weyaan ciid boorh leh ama ha noqdo niis ama jay ha noqdo ama sallax ha noqdo wax laalo waxa dhulka ka mida waxa weyaan dhulku inagu soo eego kaas oo qura ayuun baaba saciid la yidhah bay yidhaheen ijmaac baabuu kusoo naqliyey laakiin ahlu lugaha qaarkood waxa yidhahda saciid waa aturaab waa ciiddaa weeye boorh kale ayaa saciid la idhaahdaa haddaba labada keebaa raajaxsan culimadii qaar waxay leeyihiin saciidku waxa weeye waa aturaab waxaan ciid ahayn markaa laguma gebagabaysan karo qaraa-inna waa daliishanayaan oo famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum minhu min min taas ayay leeyihin waa tabciidiyo oo bimacnaa wixii aad ku gebagabaysateen oo ciiddaa wax ka midii wejigiina ha maro iyo gacmiin waxaanay leeyihin de haddaad ku gebagabaysato dhagax ama qururux haddaad ku gebagebaysato ama niis waxaa dhacaysa dee inaan waxba aanay kaa soo raacin waxaa kale rasuulku wuxu uhi wajucilat liya turbatuhaa tahuuran oo halkaa ciid buu sheegay ciiddaa layga dhigay waxaan ku dahaaro qaato waana sida markaa dee ay uga badan yihin fuqahadu shaaficiyadu iyo xanaabiladu iyo halkaasay mariyaan waxaan turaab turaab gubaar leh turaab ciid weliba boodh leh waxaan ayna gebagabaysi geli maayo badha ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen iyaga oo saciidka macnihiisa eegaya war kullu maa calىa wajhi اlأrض min turaabi wa ramli wa xajari wagayra dalik ayaa lagu gebagabaysan karaa mintana tabciid bacdi faa'iideyn maysa waa ibtidaa اlgaaya bimacnaa gebagabaysigu halkaasuu kasoo bilaabmaya wuxuu kasoo bilaabmaya inaad shaygaad ku gebagabaysanaysa gacmaha aad ku dhufato dee haayadiisuna waa inaad wejiga iyo iyo gacmaha aada masaxdo qowlkaa dambe ayaana ila raajaxsan in kullu maa calaa wajhi اlardi lagu gebagabaysan karo xataa sallaxa aan xabad ciidi dushaanay ka saarayn iyo niist iyo qururax iyadoo dee turaabka gubaar kale iyadoo aba laysku waafaqsan yayo iyada hadalba kama taagna qowlkaasi asbaabtayna u rajaxan waxaa ka mida xadiidu jaabir rasuulku wuxu uhi jucilat liya alardu masjida wa tahuuran markuu khasaaistiisa ka warramayey waxaa dhulka layga dhigay masaajid ay makaanu sujuud meel aan ku tukado wa tahuuran iyo waxaan ku tahaaro qaatay bukhaari muslim baa wariyey haddaad tidhaahdo soota riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay alardu baa halkan la riwaayaadka qaarkood miyaanay ku soo aroorin wa turbatuhaa tahuuran miyaan alardooda alardu miyaanay muطlaq noqonayn turbatuhaana miyaanay muqayad ahayn oo la odhan alardida halkan turaabkun baa looga jeeda waxaan leenahay la waxa weeyaan waa min baabi dikri bacdi afraadi اlcaam bixukmin yuwaafiqu xukm اlcaam walaa yufiidu takhsiis haddii fardi ka mida afraaddii caamka tusaale ahaan turaabku waa fardi ka mida afraadda caamka oo halkan alardu ah haddii lagu sheego xukun xukunkii caamka waafaqsan takhsiis laga qaadan maayo oo dhulka waa lagu gebagabaysan karaa ama turaab ha noqdo ama wax kalaa noqdee turaabkana waa lagu gebagabaysan karaa weyaan macnuhu waxaa sidaas oo kale adilada ka mida xadiidu camaar waxaa riwaayaadkiisa qaarkii ku soo arooray markuu rasuulku gebagabaysiga beriya riwaayadda muslim inamaa kaana yakfiika an tadriba biyadayka alarda uma tanfuka uma tamsaxa bihimaa wajhaka wa kafayka shaahidku waa alarda dhulka waxaa kugu fileedu inaad labada gacmood dhulka ku dhufato kadibna aada wixii dee ka soo raacay aada afuufto hadday wax ka soo raaceen kadibna aada ku masaxdo wejiga iyo labada kaf waxaa kaloo rasuulku uu yihi calayhi الsalaaةu wasalaam faayumaa rajuli min ummati adrakathu الsalaaةu facindahu masjiduhu wa tahuuru nin kastoo ummadayda ka midoo salaadu ay soo gaadho masaajidka wuu haystaa oo bimacnaa dee salaadu qofka muslimkaa meel walba oo dhulka ka mida waa kaga ansaxaysaa meelaha nahyigu kusoo arooray mooyaane wa tahuuru wixii ku tahaaro qaadan laana wuu haystaa haddaanu dee biyo haysan dee dhulkiibuu haystaa dee qofkana mar walba lama odhan karo salaaddu waxay ku soo gaadhaysaa meel leh turaab lahu gubaar ciid waxa weeyaan boodh leh waxaa dhici karta inay salaaddu ku soo gaadho fii ardin sabikha meel jaan leh jaan milixba dee waxa weeyaan dusha ay ka soo martay marka ma waxaa la odhanayaa ma gebagabaysan kartid miyaanay taasi noqonay in la khilaafay hadalka rasuulkuu yidhi facindahu masjiduhu wa tahuuruh waxaa dhici karta ardun ramliya inay salaaddu ay ku soo gaadho markaa mar hadduu dhulka joogo inuu yahay mid la amray tayamum ayaa xadiidkanu faaideyn dhulkaasi noocu doonayaba ha noqdee waxaa ku sugnaaday fi صaxiixi الbukhaari min xadiiثi ibni cabaas ana الnabiya tayamama calى jidaar in rasuulku gidaar uu ku gebagabaystay lamana odhan karo mar walba gidaarkaasi wuxuu lahaa ciid boodh leh waxaaba iska dhici karta waxa weya inuu dhagaxaan waxa weeyaan dushiisa sare ay ahayd ama turaabkaasi aanu boodh lahayn lama soo rarin ana الnabiya wa saxaabatahu kanuu yanquluuna الturaab maca anahum kanuu yaqطacuuna almafaawiz alramliya marna lama sheegin rasuulka iyo saxaabadu inay ciid sahayan jireen oy qaadan jireen dee dhulka ay ku socdaali jireen ay ku safri jireenna nooc walba waa lahaa dhul dhul ciid leh dhul wada dhagaxa ardun ramliya wada qururuxa haddii markaa ciiddu ay shardi gebagabaysiga u tahay dee ciidday sahayan lahaayeen se biyahaba loo sahaydo si loogu weysaysto ama loogu maydho in ciid sahay laga dhigto si loogu gebagabaystana culimadu bidcay ku tilmaameen lanna waa amrunoo lam yafcalhu الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam walaa saxaabatu arrin rasuulkii saxaabadu toonaanay samayn saciidka in lagu fasiro turaab ibn cabaas baa mufasiriintu ay ka sheegaan laakiin ma ansixin oo aharkaa sanadkiisa waxaa ku jira qaabuus ibn abi dhabyaan qaala alimaamu dahabi raximah اllah layin marka waa nin daciifa weeyaan ibn cabaas kama ansixin in saciidka lagu fasiro bimacna turaab in lagu fasiraa kamaana ansixin marka maxaa lagu gebagabaysanaya waxaa lagu gebagabaysanaya alard yani asaciid waa wجه الأrض وma yataصاacad عalayha min turaabi وramli وaxajari وغayra dalik lakin sheegu de waa inu dhulka ka mid yahay wadaadada qaarkood oo ayaa waxay yidhaahdeen haddii sidaa la idhahde waxaa ka dhalanaysa inaad qof ku gebagabaysan karta cabdilcaiis o sii jeeso dhabarka bug intaad kaga siist aad ismarin karta cabdilcasiis laysa min alarض cabdilcasiis de dhulka ka mid maaha waxaa lagu gebagebe saciidkana waa wجه الأrضi waa dhulka weeye dhulka intiisan inaga inagu soo jeeda oo dee dhagaxanta dhulkay ka mid tahay oo ciiddu dhulkay ka mid tahay oo jayga oo niista oo kullu hadi lashiya waa waa min alardi weeyaan marka waa lagu gebagabaysan karaa acdaadiisa wuxuu ku tilmaamay sheekhu alwajhu wejiga isagu ishkaal ma leh uma alkafaan oo bimacnaa wejigaa lagu horeynayaa weyi wuxuu humada u keenay waa la tartiibinaya dee gacmaha dambeeyo weyaan macnuhu inuu yahay acdaa tayamum wejiga iyo labada kaf waa sida uu tusinayo xadiidka camaar bukhaariyo muslimba ay wariyeen weliba rasuulku uu beriyo gebagabaysiga oo aayadda uu u fasiraayey oo kaana yakfiika haakada buri waxaa kugu filan sidaa inaad yeesho fadaraba الnabiyu bikafayhi اlarda ونفka فيhima ثuma masxa bihima wجهah وkafey inaad sidaa yeeshaabaa kugu filayd labadii gacmood dhulka ku dhuftay rasuulku kadib wuxuu ku masaxay wejiga iyo labada kaf buu ku masaxay inamaa kana yakfiika an tadriba biyadayka الأrضa ثuma تnfka ثuma تmsaxa bihima wجhaka وakafeyka marka horta xadiidkani bal masaaئisha kale haynoo dambayse wuxuu ku cad yahay masxu اlwajhi wاlkafayni inuu yahay mujziun fi tayamum daanad intaa dhaafin oo intaa wax dheeraadka ah hadduu waajib yahay dee rasuulku camaar waa bari laha lann i maam fii maqaami tacliim bay ahayd maqaamu tacliimkuna dee bayaan buu u baahan yahay caddayn iyo inaan waxba aan la reebin marka horta intaasi qofka waa ka gudaysaa tayamumkiisu waa ku ansaxaya qofka yidhaa intaasi ka gudi mayso ilaa uu dhaafiyo uu geeyo suxullada ama kilinkilooyinka ilaa garbaha waa qof khilaafay xadiidkan iyo bayaanka nabowiga weeyaan laakiin waxa isweydiin le intani ha ku filaata eh sharci ma tahay in la dhaafiyo kafeynka oo la masaxo ilaa suxullada ilaa suxullada markaa in la masaxaa axaadiid bay ku soo aroortay ahlulcilmi badani weliba alxufaad min ahlicilmi ay daciifiyeen oo camaar wa asxaabuhu inay sidaa yeeleen oo ila lmirfaqeyn ay masaxeen bal ila alaabaad ilaa kilinkilooyinka walmanaakib iyo garbaha inay masaxeen baa soo aroortay axaadiidaasi hadday ansaxdana imaamu shaafici wuxuu yihi manaa waa mansuukh ama qabla albayaan intaanu rasuulku u caddayn sida loo gebagabaysanaya iyagu ay ku ijtihaadeen oo sidaa ay yeeleen laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii dambe uu caddeeyey ilaa waxa weeyaan kilinkilooyinka in la masaxo abu daawud iyo ibnu maaji baa wariyey waana xadiid markaa qad saxaxa sheikhu اlalbani laakiin waxaa lagu ijmaacay inaanay waajib aanay taasi aanay ahayn sida khaaabi macaalimu sunanka uu ku sheegay bal azuhri wuxuu yihi sida abu daawuud sunantiisa uu ku soo raray walaa yuctaba walaa yactabiru bihada annaas ilaa in la masaxo kilinkilooyinka dadku waxba kama soo qaada macnaa waktigiisa laguma camalfali jira arrintaa wey waa suusha saxaabadayse ka sugnaata ilaa mirfaqeynka in la masixi karo sida cabdillaahi bni cumar oo kale sida cabdirazaaq uu ku wariyey musanafkiisa nacam marka sida saxaabada waa isku khilaafeen qaar kafeynka ayay sheegeen iyo wejigoo qura sida uu leeyahay caطa ana bna cabaas wabna mascuud kaanaa yaquulaani atayamumu lilkafeyni walwejhi ibnu cabaas iyo ibnu mascuud ba waxay odhan jireen gebagabaysigu waa wejiga iyo dee labada kafun imaamu shaafici baa wariyey fii kitaabi اlum yuu ka wariyey talow axmed ibnu xambal buu ka wariyey oo ardaygiisa ah wasanadu صaxiix camaar laftiisu waxaa ansaxday inaanu masixin diraaceynka waa markii dambe rasuulku uu baray anhu masaxa bihima wajha wayadey walam yamsax diraacayhi ibn abi shayba musanafkiisa ku wariyey markaa taasi waxay tusinaysaa inay tahay in la raaco bayaanka nabowiga ah oo kafeynka aan la dhaafin mar haddii saxaabadu masalada ay isku khilaafaan ay ku kala duwanaadaanna de waa loo garqaadaya oo kii daliil u markhaati fula fura la helo ayaa qowlkiisu markaa raajixu noqonaya ama saxu noqonaya ilaa hadday iskhilaafaan midna qowlkiisu xujo kumaa ka kale qowlkiisa bidarbatin waaxida hal mar buu ku dhufanayaa buu ihi darba waaxida waa sidaa dee ku sugan xadiidka camaar fadarba الnabiyu bikafayhi اarض wanafka fiihima uma masxa bihima wajha wakafey laba jeer kuma celin axaadiidta darbateynka sheegeysaana may ansixin oo rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam kamay sugnaan saxaabada qaarkood bay ka sugnaata sida ibnu cumar oo kale inu yh atayamumu darbataan darbaة lilwajhi wa darbaة lilyadayn ilى اmirfaqeyn cabdurazaq iyo ibn اlmundir iyo bayhaqiya baa wariyey laakiin bayaanka nabowigaa oo aynu darba waaxida uu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam camaar uu baray taasoo aayadda tafsiir u ah tayamamuda tafsiir u ah ayaa waxa weeyaan la qaadanaya saxaabo badanna darba waaxida tayamumku inuu yahay waa ka sugnaatay naawiyan isagoo niyoonaya oo niyadu waxay ka mid tahay shuruudda gebagabaysiga waayo gebagabaysigu waa cibaado cibaada niya la-aan ansixi mayso ee rasuulka yihi inama alacmaalu biاniyaat wa inama likuli imri'in maa nawa musamiyan isagoo bisinka u qabanaya oo odhanaya dee bismi illaah odhanaya marka wax xadiida oo ay ku soo aroortay ama ahar can الصaxaaba in gebagabaysiga bisin lagu bilaabayo kolley ma arag ahlulcilmigu iyagoo sheegaya bal ahlulcilmigu iyagoo anfinaya oo lema soo aroorin baan arkay culimada san yidhina de waxay ga qiyaas qaateen un weysada waxay dhahan waa bedel gebagabaysigu weysaduu bedel ka yimi walilbedeli xukmu mubadel minhu shayguna shayga uu ka bedeliya buu la xukmi lakin de qiyaaska noocaasi mid maaha sidaa isagoo usii daysan dee la iskaga tegi karo waayo haddii la idhaho dee gebagabaysiga weysada looga qiyaas qaato dee waxay noqonaysaa xubnihii weysada o dhan in ciidda la mariyo ayay noqon lahayd laakiin waxa weeyaan qiyaasku haddii xataa uu saxi qiyaas juziya buu noqonaya waxyaabaa qaarkood in loo qiyaas qaato walihaadaba ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen wax tasmiya ah ama bisinka in loo qabtaa gebagabaysiga wax markaa dee waajiba ma aha ama xataa istixbaabkeeda wax sugaya ma hayno qiyaaskaasina maaha qiyaas saxa bay yidhaahdeen dee gebagabaysiga iyo weysadu bedel ha ka ahaada gebagabaysigu weysada laakin de waxyaaba badan bay ku kala duwan yihin bay yidhahdeen wa nawaaqiduhu waxyaabaha gebagabaysiga buriyaana nawaaqidulwuduui waxyaabaha weysada buriyun weeye لأnنه waa bedel canha fayubطilhu ma yubطilhaa wuxuu bedel ka yahay gebagabaysigu weysada wixii markaa weysada buriya isna burinaya wahada mجmع عaleyh taa waa la isku waafaqsan yah iبn rushd iجmاع wuxuu kusoo nqliyay bidaayaة mujtahidka iبn xaزmna fi اmحalى waxa kaloo buriye gebagabaysiga ama wuxuu ku buriyay yبطl bاlqudrati calى isticmaali اlma qofkii hadduu awood u helo isticmaalkii biyaha gebagabaysigii waa burayaa ama biyii marka hore uu waaye ha helo ama kuwii marka hore uu isticmaali kari waayo isticmaalkooda ha u suurto gale waxaana u daliila xadiidka yihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam faإida wajada اlmaء السعيد الطيب طhور المؤمن وإن لم يجد الماء عشhر سنين عنا سعيidka طاahirka ahi طahاar u yah qofka muؤminkaa toban sanadoodba biyo yaanu helin فإdا وaجada الماء hadduu biyo markuu helo فlيumisahu بaشhaرatahu jirkiisa ha taabsiiyo mعnaa markuu biyo helo looma ogolo inuu gebagabaysi sii wado أbu dawud iyo تirmidi iyo نasائي baa wariyey walahu shaahid min xadiidi cimraan ibn xusein fii saxiixi bukhaari oo ninkii dada ka dheeraaday ee sheegtay inuu janaabo leeya rasuulku amarahu bitayamum soo ma calayka bisaciid ayib fainahu yakfiika ayuu ku yidhi markii dambe biyo la helayna amarahu biliqtisaal intuu biyo siiyeba wuxuu amray inuu soo maydho marka mar haddii biyo lelo gebagabaysigi inaanu shaqaynayna uu buray ayaa xadiidkaa laftiisu daliilooye culamada qaarna dee ijmaac baabay sheegeen intaa la isku waafaqsan yahay laakiin sida ibnu lmundir fi lawsat uu ku sheegay abu salama ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf waa taabici ayaa markaa laga sheegaa inuu masaladan khilaafay aljasaas alxanafi kitaabkiisa axkaam اlqur'an wuxuu ku yihi qowlu abi salama qowl shaad mukhaalifu lisunati walijmac waana sidaa u sheegay waa qowl shaadoo sunada khilaafsan waayo sunadu waxay sheegtay mar haddii la helo wixii gebagabaysigu bedelka uu ka aho biyihi isticmaalkooduna uu suurto galo gebagabaysi inaan la ogolayn falam tajiduu maan ba la hada waajidu lilma ijmaacana waa khilaafsayo dee culimadii kale wixii ay isku waafaqeen buu khilaafay khuruuj lwakti sida saxiixa ma buriyo gebagabaysiga haddii waktigii uu baxo salaadii loo gebagabaystay waktigeedu saynu sheegnay gebagabaysigu intuu shaqaynayo waa طahaaro dhamaystiran weeyaan halkan markaa waxaa la ysku khilaafay isagoo salaadii de weli aan gelin haddii biyihii uu helo isticmaalkooduna u suurto galo de inuu isticmaalaa waajibo gebagabaysi ka ansixi maayo laakiin haddii salaadii isagoo gudagalay welina aan dhamayn uu biyihii helo biyihi hortiisa ay yimaadaan ma ka baxayaa salaadaasoo biyaha ma ku weysaysanayaa ahlulcilmiga badankoodu sidaasay yidhaahdeen leanna waxay yidhaahdeen waa qaadir cala almaa ilaahiyna falam tajidu maaa buu hi huwa waajidun lilmaa waxaa kale wa qiyaas qaateen isbedelka noocaasi ah isbedelka ciddada ku yimaada walan gabadhii hadday yar tahay tusaale ahaan oo la furay ciddadeedu maxay noqonaysaa way yartoo may xaydin oo waa la furay ciddadeedu waa maxay ثalaaثaةa ashhur wallaahi lam yaxidna an ilaahi subxana wa tacala o dhan nacam haddii haddaba iyadoo ciddadii saddexda biloodo ku dhex jirta ay xaydo ka waran waxaa la isku waafaqsan yahay alictidaad biاlashhur in alaa ku joojinayso bilihi ay tirsanaysa oo ciddo cusub oo bilaqra xaydadka ay tirsanaysa ay bilaabayso markaa tanina waa lamid bay yidhaahdeen laakiin masaladu dee tusaalayaal kala duwan baa jiro ta tusaalahaas hadduu sidaa yahay mid kale way sheegaan fuqahado fuqahadoo cagsigiisa ah oo qof bay kafaara ku waajibtay raqabaa ku waajibtay addoon inuu xoreeyo muu helin fa sharaca fi siyaam raqabadii uu ku kafaaro gudan lahaa markay suurtogeligeed uu ka guurayo soomkii bedelka ka ahaa buu bilaabay isagoo soomkii ku dhex jiruu raqabadii helay wuxuu raqabo ku iibsado manaa halka taaba waxay yidhaahdaan wuu iska sii wadanaya soomkiisaasoo raqabadu waajibkuma aha marka labada teebayna haleeshinaa labada masalo wallahu aclam sida daahirkaa qofku mar hadduu salaadii galay oo uu ku galay wixii ilaahay uu ku waajibiyey markaa bima awjab allahu caleyh oo tayamum ama gebagabaysia salaadiisa ka bixi maayo taasu saasuu ku dhamaysanaya salaadiisa waay albaab الsaabic waa alxayd wالnifaas alxayd wالnifaas axkaam badan baa dee la xidhiidha axkaam kaiira ayaa tatacalaqu bih oo waxaa ku xidhan qaangaarhkii oo axkaam badani dee ay ka ratibmayso xataa ilaa iimaanka dee gaadhsiisanoo taabanaysa ilaa iimaanka salaadii ayaa axkaamteedii ay xaydkan ku xidhan tahay soomkii xajka laftiisii sekadii waxay ka soo geli kartaa haddii qaangaadhkii oo gabadhii yarayda agoonta ahayd haddii ay xayddo waa qaangaadho maalkeeda zaka inay ku waajibta waa la isku waafaqsan yahay laakiin haddii dee calaamaat ulbuluuqoo taasi ay ka mid tahay inay ka muuqan maalkeeda zaka ma ku waajibta waa la isku khilaafsan yahay idan qofka ilaahay diintiisa fahmiyo fiqi uli wuu fahmi karaa ahamiyada ay leedahay tacalumu axkaami alxaydi waannifaas ahlulbidaca ayuunbaa qadiima wa xadiiثa ahlulcilmiga ku caaya axkaamta xaydka iyo nifaaska kahadalkooda ka hadalkeeda iyo barashadeeda oo ma aha bidcadan imika dadka qaarkood ay culima culamaa alxaydi wanifaas culamaa alxaydi waannifaas bay yidhahdaan marka ahlulcilmiga waaweyn ay durayaan maxay uga tegeen culamaa alxayd waannifaas manaa fiqulwaaqica lama socdaan wey macnaheedu meelaha surwaalada dumarka iyo hoostooday ka dhamaan waayaan wey halkaa ma dhaafaan intaasay ku wareegaan fiqulwaaqica ayaanay la socon iyo waxaa caalamka la kala macaashayo idaacadaha ma iyagaa dhegeystaba jaraaidkana ma akhriyaan websaydada iyo internetka iyo meelahana ma galaan alkutub asafraa kutubtii waxa weeyaan cawl cawleyd xaashiy xaashiye casihi xaashiye casi unbay dul fadhiyaan bay odhanay nacam maxay markaa uga jeedaan hadalka bimacnaa iyaga masaa-ishaasunba wax laga weydiinayaaye laakiin markay timaado kayfa yucaamalu lkufaar gaalada see loola dhaqmaya markay timaado masaa'il اljihaad markay timaado waxba iyaga laga weydiin maayo maqsuudka loo socda waa intaas dadka hadalkaa ku hadlana salaf bay leeyihiin oo dee cid ba arrintaa ugu horeyso oo ay dhaxleen ciday dhaxleenna maaha cid khayr le ahlulbidac bay dhaxleen oo camru ibnu cubeyd ninkii la odhan jiray dee muctasiliga ah bal muasisiinta madhabka ka mid ahaa ayaa aimada sida shaafici oo kale iyo cafwan bacd اlaima min ataabiciin waxa uu ku duri jiray waxa weeyaan ka hadalka ay ka hadlaan masaaishan masail اlxayd wالnifaas manaa cilmigoodu laa yakhruju can saraawiili imra'a ayuu odhan jiray gabadh surwaalkeed cilmigoodu kama baxsana manaa cilmulkalaamkan isagu hayo iyo murankan jadaliga ah ee aan daliil ku dhisnayn caqliyaadka ku dhisan baanay iyagu isticmaalin weeyaan ujeedadu marka waa culm culimo badow weye badow marka qoladaasun bay dhexleen qolada maanta waxaa ku hadla nin xayd iyo nifaas ka fatwoon kari waayey maruu kusoo fadhiistay la weydiiye masأala min masaa'il اxayd wالnifaas odhanaya culimada weydiiya fuqahada weydiiya ayaa doonaaya inuu dadka uga fatwoodo min adaqi masaa'il اjihaad masaaisha jihaadka kuwa ugu daqiiqsana ugu daran oo masiirka ummaddu uu ku xidhan yahay oo ay ku xidhan tahay waxa weyaan iraaqaة الdima waاntihaak اlacraab wakadalika waxa weeyaan akhd اlamwaal masaail aad iyo aad halis u ah oo sha- culimada qaariyeen sida shekh islam ibnu taymiya oo kale daqaa'iqu masaa'il ijihaad laa yufti fiiha ilaa khawaasu ahli اlcilm ahlucilmiga oo dhan weliba kama fatwoodaane kuwa mujtahidiinta baa ka fatwooda ilahayna muxuu uhi waida jaءahum amru min alamni aw اlkhawfi adaacuu bi walow raduuhu ilى rasuli wailى uli اlamri minhum lacalimahu aladiina yastanbituun ahlu istinbaadka waa in loola noqdo masaa-isha xawaadif iyo annawaasil yani haddii kale waa la takhabuطaya takhabut annaasu yatakhabatuuna takhabuط alcashwa hasha habeenadali sida ay markaa u takhabuteen dee marba lugta meel ay ugu dhufato saasoo kale un baa la yeelaya waana tamaantayna haysata weliba dee qofka muslimkaahi yani jamaaca islaamiya ama wadaadda waa khaldami karaan laakiin in laga xishoodo maaha khaladkii khalad buu ahaayo waanu ka toobad keennay oo dadka loo cadeeyo wixii hore dhacay inuu khalad ahaa laakiin haddii wixii hore iyadoon laga toobad keenin arrin cusub un la bilaabo tii hore quyaruun laga guuro uun oo aan oo la yidhaahdo un waxaas wax beri horaabuu ahaaye naga daaya xataa dhalinyarta qaarkood baa lagu qadciyey yaana jamaacaadka qaarkood iyo axsaabta qaarkood dunuubtii ay galeen iyo inxiraafaadkii oo ay ka mid ahayd iraaqatu dimaa'i lmuslimiin inaan maanta aan laga hadal mad mar hadday ti arrin hor u dhacday waxaa sidaa odhanaya qofaan fiqi diinta ilaahay u lahayn qawaacidda fiqiga waxaa ka mida addararu laa yakunu qadiiman dembiga ilahay miyuu kaaga tegaya haddaad boqol sanood ka hor samaysay ina aadamkii u horeeyey ilaa maanta ilaa qiyaami saaca dadka lalaynaya loo haysta waayo isaga ayaa jideeya arrinta noocaasiya dararku laa yakunu qadiiman dhibku qadiim ma noqdo oo ninkaad dhul maanta ka qaaday iyo kaad konton sano hore ka hor ka qaaday waa isku mid un adararu laa yakunu qadiima wal u fiirsa iminka jamaacaadka qaarkood marba shir baa la qabanaya mar waxaa la yidhi wixii dagaal ka dhacay dhulkaa soomaalida ee qabaa'ilkaa soomaaliyeed lala galay ama jabhadahooda jihaad baa lagu tilmaamayay oo qoraaladoodii baa la hayaa jaraa-idka kusoo bixi jiray cidda diidana waxaa lalabaa munaafiqiin jihaadka diidan weli meel lagaga toobadkama l khalad buu ahaayo waanu dembaabno ilaahay baanu uga noqonay iclaan iyo bayaan noocaasa weli ma hayno markii halkaa xabashidu ay soo gashay dadka ay ku leynaysay wadaad oo dhami wuxuu lahaa waxa weeyaan waa waa jihaad maanaa hadihi alxarakaat waxay lahaen waa jihaad xataa xabashida oo guuraysaoo sii baxaysa ayay maka bayaan ka soo saareen ay yidhaahdeen la dhaca haddaba way sii baxaysaaba mar alla ale markay xabashidii baxday fatwadii isbedeshay oo la yihi burundiiska iyo yugandiiska ninka xabad ku fiiqa wixii ka dhasha dembigeeda isaga ayaa leh waana fitno bal miyaanay gaalo ahayn kuwani si ku horeba gaalo ahayn miyaanay muslimiin leynayn say ku hore muslimiinta u leynayeen limaada tafriiqu bayna almutamaahilaat imika la hi waa fitna bayaanka cusub ee garawe laga soo saaray ee lagu nashriyey internetyada qaarkood ay la waa fitno oo maxay fitno u noqotay waxay dhibaatada ka dhalanaysa ayaa ka weyn dheefta ku jirta waayo waa sax waa runtii waanu tan iminka waa idinku waafaqsanay laakiin tiinii hore ka warrama ee markii sidaa culimada qaarkood ay yidhaahdeen aada lahaydeen jihaadkay diidayin xageenu ku qoraa iyadana bal iyadana meel ku qora yaa khaldanaa markii hore marka tagayuraadka iyo isbedbedelka noocaasi waxay tusinayaan manhaj saxa oo cilmiya oo diiniya oo laga duulo oo arrimaha lagu bineeyo inaanu jirin maalinba wixii waxa weeyaan siyaasadda markaa taagan waafaqsanuun in bayaanaad lagu soo saarayo baatilkana calaamaadkiisa waxaa ka mida tanaaqudka wuxuu haddaanu xaq ahayn inuu istanaaquda u iska hor yimaada waxaa ka mida waxa weeyaan calaamaadka waxa weeyaan bidcada an tunkira ma kunta tacrif wa an tacrifa ma kunta tunkir marka waxau lenahay khaladka in laga noqdaa waa saxe laakiin inuu khalad ahaa waa in la caddeeyo oo la ictiraafo a qofkii arrintaa nagu radiyi jiray ee aanu kuba aflagaadeyn jirin odhan jirnay jihaadku diidaye diinta ilaahay buu diidaye waxa weeyaan jazaahu llahu khayran isagaa saxsanaa sidii abshir bacadla uu yidhi isagaa saxsanaa imika wax noo cadaadeene wixii aanu samaynayna dadow khalad buu ahaaye hanagaga dayanina haddii kale waa sunno la jideeyo o cid kastoo hawshii dee halkii ka sii wada dembigeedu waa kuu soconaya mar haddaanad waxaas inuu khalad ah aanad caddayn ila aladiina taabuu wa aslaxuu wa bayanuu laabudda min atawba towbadana waxaa ka mida shuruuddeeda alislaax walbayaan waa inaad hagaajiso wixii aada kharibtay waa inaad bayaamiso waxa weeyaan khaladkaagii hore oo tira khalad bu aha igaga dayanina dadow nacam dhalinyarta maanta la canaananaya ee laleeyahay takfiir bay wadaan huluwi bay wadaan dhiig bay daadinayaan waa wixii hore loogu fatwooday w waxay wadaan hadday wax ziyaadiyeenna waa ziyaadaat basiita waa ziyaadaad aada iyo aada u kooban weeyaan marka ninkii baray dee maanta laga yeeli maayo inuu quyar u idha anuu saaxadan ka baxaya waxaa shaqo kuma lihi waxaan adaa baray horta meel saar ama isagaa kaa saxsan waxaa la odhan karaa marka la eego xaqiiqada kaa weli sii wada kaa weli sii wadaa dhaama karis buu bedelaya kaa weli sii wadaa diin buu u ictiqaaday isagu wuxuu diin u haystay inbuu halay ka sii wadaa waxaaba suurtagal ilaahay niyadiisa inuu ka ajar siiyo laakiin ninka intuu baray uu ku taageeray uu ku dhiirigeliyey haddana maalinba weji cusub la imanaya tiisii hore inay khalad ahayd iyo inay sax ahaydna aan kaba hadlahayn marka lala soo hadal qaadana odhanaya wax beri hore dhacay ayay jamaacada ku ceebeynayaan kaasi waxa weeyaan arinkiisu ashbah bisiyaasa wa abcad can iddiin siyaasad buu u eeg yahay oo siyaasiyiinta lagu yaqaana mawaaqifta noocaasa iyo talawunkaa diintana aada iyo aad buu uga durugsanyi ya ikhwaani calaykum biاlrujuuc ilaa ahli اlcilmi اraasikiin markay fitanku dhacaan ahlilcilmiga raasikiintii waxay yidhaahdeen u noqda manhaj waaxida oo haabit oon isbedbedel lahayn oo saalixoo muslixa ayaad ku socon doontaa lakiin haddaad caqligiina idaa rakibtum ru'uusakum wa cuquulakum wastaftaytum cuquulakum waxamaasakum aw amhaalakum wa ashbaahakum haddaad madaxaaga fuusho ood caqligaaga fatwo weydiisa iyo xamaasadaada marka arrimaha waaweyne dhacaan ee ijtihaad iyo istimbaad u baahan ama adiga mid kula mida ama waxba aan ku dhaamin aada fatwo weydiiso maalin walba jar cusub baad ka dhici doonta kulla yom wixii aada maanta diin ku sheegaysaad marka dambe gaalnimo ku sheegi doonta waxaad sunno ku sheegaysaad bidco ku sheegi doonta tanaaqudkaaga iyo isbedbedelkaaga ayaa fara badanaya khaladaadkaaguna ciidda ayay ka badanayaan marka waxaynu leenahay ciddii waxaa gashay maanta haddii ay leeyihin waa khalad kii iyaga hore uga dhacay ha yidhaahdaan khalad buu ahaa waanu ka toobad keennay ciddii ku haysatay ee tidhi jamaacaadka qaarkood qitaalu fitna ayay galeen qitaalu fitna qitaalu fitna ka qeyb qaadashadiisuna usuusha ahlu sunnahay khilaafsanta oo qofku ahlu sunna waa kaga baxaya oo min usuuli ahli sunna waxaa ka mida tarku lqitaali fi lfitna tarku lqitaali fi lfitna marka dagaalada iminka xarakaadka qaarkood ay fitne ku sheegayaan iyaguna hore ay u galeen waa inay ictiraafaan inay arrintaasi ahayd aslu min usuuli ahli sunna oo ay khilaafeen ilaahayna subxaana wa tacala waa inay uga toobad keenaan ciddii waxa weeyaan arrintaasi inay usuusha ahlu sunnaha khilaafsantay ku celcelinaysay ee ku radinaysayna ceebeentay hore u ceebeeyeen wax walba ay ku sheegeen ilaa kufri iyo nifaaq iyo camaala lilkufaar min ajli hadi masaa'il waa inay dee ka xalaashadaan oo yidhaahdaan war waanu idinku dambaabnaye idinkaa saxsanaaye waxa weeyaan nasaamaxa marka waa maan doonayn masaladaas laakiin halkaa dee alxayd wa nifaaskaasa ayla gala eh raalli ahaada wallahu aclam wa sala allahu calaa nabiyina moxamed su-aasha wuxuu leeya ma lagu gebagabaysan karaa gidaarka iyo marada nacam gidaarka waa lagu gebagabaysan karaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku gebagabaystay laakiin marada dhulka ka mid maaha maradu macnaa lagu gebagabaysan maayo haddaanay ciidi saarayn wuxuu leeya waxaad ka warantaa qolooyinkan meel kasta la taagan dimuquraadiyadda ogna ilaahay sharcigiisa inaanay ku bannaanayn xaalkooda sharcigu muxuu ka qabaa waa kuwan meel kaste ka maqlaya khatarteeda ila jahlimahayee nacam maaha dimuqraadiyadda dadka meel walba la taaganiye kuwa dowladoo qura wadaado iyo jamaacaad baa meel walba la taagan xarakaadka qaarkood oo kutubtooda ku qoray dimuqraadiyadda iyagoo ammaanaya o difaacaya musajal fii kutubihim wamadkuur fii muxaadaraatihim difaac mustamiit can idimuqraadiya marka horta macluumadda waan kuu kordhinayaa taa ogow mar labaadka dimuqraadiyaddu se horeba aynu uga hadalnay marar badan dee waa mabda baila weeye oo macnihiisu uu yahay faslu اdiini can اlxayaat in waxa weeyaan nolosha iyo diinta la kala sooco oo laga dhigo diintana lilaah noloshana laga dhigo ligayr اllah mid cid kale ay leedo cid kale ay maamulayso mabda noocaas inuu bail yahayna de waa cadde ilahay wuxu uhi qul ina salaati wanusuki wamaxyaaya wamamaati lilahi rabi اlcaalamiina laa shariika lah nolosha bani aadamka ilaahay baa iskale ilaahay baana maamulaya dimuqraadiyadda nuxurkeedu waa xukunka inaanu ilaahay lahayn ee shacabku uu leeyahay marba dee dhinacii loo bato ayaa hadalkoodu sax noqonaya waxay khilaafsantahay qowl اllahi tacaala in ilxukmu ila lilah amara an laa tacbuduu ila iyaah qofka markaa garanaya intabi lihada alkalaam dimuqraadiyadda macnaheedu inuu sidaayi iyo noloshiyo diinta in la kala sooco in xukunka cid kale ay leedo ilaahay aanu lahayn inuu macnaheedu sidaa yahay qofka garanaya ee macnaha noocaasi u isticmaalaya faqad waqaca fi lkufri اakbar gaalnimo weyn buu qofkaasi ku dhacay kufri akbar ayaa kaasi uu ku dhacay qofka ictiqaada in xukunka cid kale ay leedoon ilaahay aan ahayn qofka ictiqaado nolosha iyo diintu inaanay shaqo isku lahayn kaasi waa waaqicun fi lkufr mid gaalnimo ku dhacay weeyaan laakiin kelimatu dimuqraadiya kelimad waxay noqotay fadfaad ahoo macaani dee fara badan iska leh dad fara badanina waxaaba laga yaabaa inaanay maqalba macnaheedu inuu yahay faslu اdiini can اlxayaat ama inuu yahay ana alxukma ligayr اllah oo ay dimuqraadiyada u isticmaalayaan un yanaa tabaadul alxukm silmiyan in xukumka si nabadgelya la ysugu dhiibdhiibo iyadoo aan dhiigaanu ku daadan ama inqilaabaad iyo rabshadiyo waxaas iyadoo aanay dhicin inta badan dad fara badan macnahaasay u isticmaalaan marka laabudda an nacrif waa inaynu garanno qofku macnaha u isticmaalaya macnaa waa ka sixri oo kale waa sixirkii oo kale imaam الshaafiعي yihi naqul lahu ida saxra naqul lahu sif lana sixrak haddii wax uu sixiro waxaan odhanaa sixirkaaga noo sifee fain wasafa kufra fahuwa kafir hadduu kufri sifeeye waa kafir haddaanu kufri sifaynna manaa laysa bikafir kelimatu dimuqraadiya maadaama macaanida qaarna ay kufri yihiin qaarna aanay kufri ahay walo mukhaalafoba ha noqdaana loo isticmaalo waar dimuqraadiyadaada noo sifee baynu odhanayna fain wasafa kufran ou idhaahdo alxukmu ligayr اllah ama diinta oo adduunyada shaqo kuma la wadaadow meelaha masaajidada la fadhiya fahuwa kaafirun haddaanu kufri sifeyna uu yidhaahdo dimuqraadiyadda dee macnaheedu waa inay doorasho dhacdo oo xaakimkii hore haddii laga sawd bato kaa ka sawd batay uu ku wareejiyo taasi kufri maaha laakiin iyada lafteedaan wado sax aan ahayn in xukumka sidaa lagu gaadho lafteeda ayaan sax ahayn oo tashabuh bilkufaar wax islaamku shaqo ku leeyahna maaha calaa kuli xaal mabda ah xuna khabiidka dadka waa in looga digo weeyaan in laga aamusnaado maaha dadka in looga digo weeye waayo haddii kaleo warbaahintiibaa lagu soo celcelinaya dimuqraadiyadiibaa somalilan ka hana qaaday alxamdulilah dimuqraadiyad baynu gaadhnay baashi aad baa loo amaanaya loo koolkoolinaya haddii laga aamuso dee dadku wax saxaba u qaadanaya haddii maanta dadku ay ka fahamsan yihiin intaa ah in waxa weeyaan doorasha ay dhacdo oo xukunka si nabadgelyaa loola kala wareego dee baashu way fara badan tahay oo waxaa dhici doontaa inay meeshu noqoto wada halaqmaray oo karintaa haddii laga guuri waayo gorayo heriyeysan ay kasoo dhacdo waxyaabo ka daran oo mabdaa furuucdiisa kamid inay kasoo dhacaan baa laga yaaba man faqada aطuhuureyni wasala hal yuciidu salaatu am la la faaqidu طuhuureyn macnaheedu waxa weeye qof waayey biyo wuxuu ku gebagabaystana waaye sidiisuu ku tukanaya kaas waayo qofka laba waajib baa saaran طahaaro iyo salaad haddii طahaaradii suurto geli weydo oo salaadii ay suurto gasho salaaddii ka dhici mayso ilahi baa hi fataqu laha ma اstaطactum rasuulkuna wuxuu yihi ida amartukum biamrin faatuu minhu ma staطactum kuna soo celin maayo sideedaba qaacide guud qaado qofku cibaadada sidii la amray hadduu u guto xaalka uu ku jiro marka la eego sidii loo amray hadduu u guto ku soo celini ma jirto waayo waajibka waa ka dhacay haddaanay ka gudahayna laguma daaliyeen ee dee iskala sug baa la odhan lahaa waktiga ay aalaadkeedu dhamaystirmayaan haddaad badda ku safarto oo biyo inaad isticmaashaa aanay kuu suurto gelayn maxaa la yeelaya haddaanay ahayn de waxaad ku gebagabaysato min alardi bmacnaa dhulka ka mida waxa ay noqonaysaa waxaad noqonaysaa faaqidu tuhureynka imika aynu ka hadlaynay ciidda hargeysa ma la odhan karaa waa daahir oo ciidda hargeysa maxaa najaaseeye talow macanaa waa waswaas taas oo kale inaad tiraa ciidda hargeysa o dhan la isweydiiyo ma daahir ba mise waa najaas waswaaska dawadiisa ayaa markaa loo baahanaya alaslu fi lacyaan waa طahaara ashyaada waxaa asal u ah inay daahir yihin waladii khalaqa lakum ma fi lardi jamiica baa u daliila ilaahay waa kaydiin abuure wax alaalo waxa dhulka yaala ilahay baa ugu mano sheegtay dadka taasina inay xalaal ashyaadaas u tahay oo daahir ay tahay baa dee laga qaadanaya walaslu fi miyaahina aطahaara waalardi waاthiyaabi wاlxijaara waa kii sacdi kulahaa manduumadiisa fi qawaacid اfiqhiya xataa haddii laga shekeyo shekiga waxba laga soo qaadi maayo meeshii aad ku yaqiinsato inay najaas tahay ayuun baad ula mucaamalooneysaa sida najaasada loola mucaamaloodo xadiidka odhanaya ma asfala min alkacdeyni min alizaari fa fi naar iyo xadiidka kale ma la jamcin karaa xadiidka odhanaya man jara thawbahu khuyala labada xadiid laba masalo kala duwan bay sidoodaba ay ka hadleen midna ka kale lagu qaadi maayo mid waliba masaladiisu daliilay wamaa asfala min alkacbeyni min alizaari fa fi naar waa markaanu khuyalaa la socon xukunkeedu xadiidkaasi ka hadlay oo ah in dee kacbeynkiisaa la ciqaabo oo naarta loo geliyo intaa isbaalka uu ku sameeyey xadiidka kalena wuxuu ka waramay haddii isbaalka oo adee maradu ninku inay kuraanta ka hooseysa haddii u raaco khuyala inuu leeyahay ciqaabkii hore ka duwan ilahy aanu la hadlahayn oanu ahir ahayn oanu u dembi dhaaf ahayn marka waaba laba masalo kala duwan bay ka hadlayaan waa muطlaq xadiidkan ma asfala min alkacbeyn min alizaar fa fi naar kan kalena waa muqayad oo khuyalaabuu ku qaydayi laakiin dee sababtiiyo xukumkii labaduba way ku kala duwan yihin almuطlaqu wاlmuqayadna ida اkhtalafa fi الsabi wاlxukm lam yuxmal axaduhuma calى اlakr oo sababta ay u kala duwayno mid sababta ciqaabkaasi waa jaclu lizaar taxta alkacbeyn ka kalena sababta waa maxay waa jaru thawbi khuyalaa xukumkiina waa gu kala duwayno mid xukumka waa fi naar oo quraa la yidhi midna saddexdaa ciqaab baa loo sheegay markaa midna kale lagu xambaari maayo saxaabada rasuulkuna ridwaan ullaahi calayhim qofku wuxuu u jiidaye ninku kuraanta maradiisa uga hooseysiye dee may weydiin jirin bal rasuulkan weydn weydiin jirin oo sida uu warinayo طabarani fi اlmucjam alkabiir min xadiiثi cuqba ibni caamir rasuulku waxaa arkay ra'a nabiyu rajula yadiru izaarahu faharwala ilayh rasuulku xaggiisu u cararay faqaala irfac izaarak muu odhan limaada tajur markaasaa ninku wuxu ina qadamaya haatayni tastaku labadaydan lugood qalaafaan leeyahay wuu yihi oo way istiirayaan way isduqaynayaan bimacnaa way foolxuyiin oo foolxumahoosaan dadka kaga yaro qarinayaaye ujeedo kale kama lin inaanu khuyalaa u jeedin waabuu sheegay sooma arkeysa rasuulku muxuu ku yihi irfac izaarak fa ina khalq allahi kulahu xasan war izaarkaa kor u qaad khalqiga ilaahay dhammaantii waa wanaagsan yihi jiidista lafteedaaba khuyala ah wa iyaaka wa isbaala alizaar fa inahu min almakhiila iska ilaali isbaalka ayuhi rasuulku isagaaba khuyalaa ah dadka jiidayana inay khuyalaa u jiidayaan calaamadaha tusiya waxaa ka mida gaar ahaan kuwa wadaadadee jiida hadday arkaan inan qur-aanta ka sarraysiiye waxay ku idhahaan qaarkood maxaad la faydatay mageed baad ka boodaysa marka waabay la yarto waabuu quurhsanaya aba dee rafcu lizaar ama rafcu thawb oo sidan kalaaba la qurux badano sidani foolxumaa bay la tahayba calaa kuli xaal xadiidka labada xadiid waa in sidaa loo fahmo laba masalo kala duwan oo kala sabab duwan oo kala xukum duwan inay ka hadlayaan oo midnaka kale aan lagu fasiri karin waayo allahu aclam sal allah ala nabi